الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen talaadaah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddobada bisha laba-iyo tobanaad ee dulxija sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah mid ka mida diyaaradaha siliibiyiinta kufaarta afrikaanta oo mujaahidiintu ay ku soo rideen deegaanka xawaadle ee duleedka degmada balcad iyo ciidamada mujaahidiinta wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe oo si buuxda ula wareegay gacan ku-haynta deegaankaasi waa sidee masiirka ciidamadii gaalada burundi ee deegaankan ku sugnaa wararkii ugu dambeeyey ayaan soo gudbin doonnaa sidee galabta bulshada ku dhaqan xawaadle u soo dhoweeyeen ciidamada mujaahidiinta oo muddo sannado kadib gaaray deegaankaasi kana taagay raayada tawxiidka dadka deegaanka oo andalus la hadlay ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan siyaasiyiinta mucaaradka murtadiinta ah oo shuruudo adag ku xiray inay ka qayb galaan shir uu ku baaqay xasan gurguurte farmaajo oo isna xujo adag hordhigay madaxa kooxda riddada iyo warar sheegaya in gaalada caalamka ay xalane ugu yeereen murtadiinta iskhilaafsan barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonnaa qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah maxaan ka ognahay tansiirka ka socda gudaha soomaaliya mase og tahay baalasha ay ku duulaan hay-adaha tansiirku maxayse sheegayaan xogihii ugu dambeeyey ee dadka la gaalaysiiyey iyo kiniisadaha ka shaqeeya gudaha soomaaliya barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonnaa ku dhowaad sagaashan qof oo ku dhintay duqeymo ay ciidamada milatariga suudaan ka geysteen magaalo ka tirsan gobolka daarfuur kama marna duruustii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa fadliga tobanka hore ee dulxij oo aan caawa ku soo qaadan doonno macruufka qaar ka mida wariyaasheenna ayaa faafareebka igala qaybgeli doonaa adna halkan ida kala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisaad si toosa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegeystayaal ugu horreyn barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa mid ka mid a diyaaradaha siliibiyiinta kufaarta afrikaanta ee mujaahidiintu maanta ku soo rideen deegaanka xawaadle ee duleedka degmada balcad ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxdan ula wareegay gacan ku haynta deegaankaasi wararkii ugu dambeeyey xaaladda deegaankaas waxaan ka waraysana walaalkeen ismaaciil salaad guuleed haye ismaaciil aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir sida een warkeena fiidnimo caawa aan ku sheegnay een ciidamada mujaahidiintu waxa ay maanta gaar ahaan galabta la wareegeen gacanku haynta deegaanka xawaadley oo dhaca wilaayadii islaamiga ee shabeellada dhexe n bashiirow galabta mujaahidiintu dagaal la-aan ayay magaalada ula wareegeen kadib markii halkaasi ay maanta isaga carareen ciidamadii kufaarta burundi iyo maleeshiyaadkii murtadiinta ee muddoba ku sugnaa deegaankaasi xawaadley shalay ilaa maanta bashiirow cadowgii halkaa ku sugnaa dhaqdhaqaaq ayay wadeen oo magaalada ay uga baxayeen gaar ahaan ciidamada burundeyska ee magaaladaasi ka deganaa dhanka buundada deegaanka xawaadley shalay ilaa saakay ilaa maanta oo idil ciidamadoodii ayay daadgureynayeen ilaa markii dambe galabtay ay isaga baxeen saldhiggii ugu weynaa oo ay ku lahaayeen buundada magaalada xawaadley waxaa sidoo kale ciidamada burundeyska magaaladaasi kula sugnaa bashiiroo maleeshiyaad murtadiin ah oo aan sidaasi usii badnayn oo iyaguna markii burundeysku baxayeen hore usii raacay ciidamada cadowga markii magaalada isaga baxeen galabta durbadiiba waxaa soo galay gudaha magaalada oo la wareegay ciidanka mujaahidiinta oo iyagu markii horeba aan ka fogeen magaalada oo meel u dhow ku sugnaa mujaahidiintu markii ay la wareegeen magaalada xawaadley waxa ay degeen dhammaanba saldhigyadii iyo goobihii cadowgu ay magaaladaasi kaga sugnaayeen bashir waxaa xusid mudan in goobihii ciidamada kufaarta burundi ay isaga baxeen iyo maleeshiyaadka riddada in mujaahidiintu ay dadka shacabka ay muslimiinta u fasaxeen in ay galaan oo ay qhaniimaystaan wixii agab ahaa ee halkaa yaalay waxaana loo xaqiijiyey in galabta dadka deegaanka ay si weyn usoo qaniimaysteen agabyo cadowga uga carareen goobii ay kaga sugnaayeen xawaadley oo ay ka mid tahay sahay iyo agab kale oo cadowga ay lahaayeen oo la arkayay dadka shacabka ah oo qaniimaysanaya oo halkaasi ka soo daabulanaya kadib markii mujaahidiintu ay u fasaxeen bashiirow xaaladda magaalada xawaadley caawa mid degan waxaa caawa ka dulbabanaya raayada tawxiidka oo waxay ka mid tahay deegaanada mujaahidiintu ay kaga sugan yihiin shabeellada dhexe xaaladeeduna waa mid degan bulshada halkaasi ku dhaqanna caawa waxa ay ku hoos hoyanayaan raayada tawxiidku iyadoo ay ka dulbabanayso deegaankoodii oo muddo ay ku sugnaayeen ciidamada kufaarta burundi iyo maleeshiyaadka murtadiinta bashiir deegaankani xawaadley bilihii lasoo dhaafay gaar ahaan labadii bilood ee lasoo dhaafay waxaa ka dhacay dagaalo aada u qaraar oo duleedka magaalada ku dhexmaray ciidanka mujaahidiinta iyo ciidamada kufaarta burundi iyo maleeshiyaadka ridada oo isbahaysanaya dagaaladaasi runtii waxay ahaayeen dagaalo muddo toddobaadyaa socday oo khasaaro xooganna cadowga lagu gaarsiiyey sida la wada xasuusto jab xooganna lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo iyagu xilligaasi duulaan ka soo qaaday magaalada muqdisho soona aaday fariisimo mujaahidiintu ay kaga sugnaayeen duleedka xawaadley marka waxaa la wada xasuustaa halkaasi in muddo ku dhow bil dagaalo culus ay ka socdeen oo cadowga lagu jabiyey ciidamadii kufaarta burundi iyo kuwii murtadiinta ee galabta isaga cararay xawaadley waxaa lagu soo waramayaa bashiirow inay u jihaysteen dhanka magaalada muqdisho taliska ciidanka mujaahidiintuna bayaan ayuu galabta ka soo saaray oo uu ku shaaciyey in mujaahidiintu ay la wareegeen gacankuhaynta deegaanka xawaadley qabarka kale ee muhiimka ah ee bashiir xusida mudan waxa ay tahay in mujaahidiintu galabta sidoo kale isla deegaankaasi xawaadley ay ku soo rideen diyaarad nuuca kuwa qumaatiga u kaca ee helikobterka loo yaqaano ee ciidamadu ay isticmaalaan oo ahayd diyaarad milatari mujaahidiintu gantaal ayay ku dhufteen diyaaradaasi allah ayaa ku mahadsan dabadeedna waa soo dhacday oo ciidanka mujaahidiinta ayaa hadda gacanta ku haya taliska ciidanka mujaahidiinta bayaan uu galabta soo saaray waxaa lagu sheegay in diyaaradaasi ay lahaayeen isbahaysiga saliibiyiinta afrikaanta islamarkaana ay ka mid tahay diyaaradaasi diyaaradaha u diiwaan gashan dowladda saliibiyadda uganda gaar ahaan ciidankeeda ku sugan soomaaliya oo waxa ay mujaahidiintu noo sheegeen in diyaaradaasi ay ku buufsaneed calanka dowladda uganda saraakiisha mujaahidiinta oo bashiir oo aan la xiriirin waxay noo sheegeen in diyaaradda ay ku rakibnaayeen qoryo ay ka mid yihiin qorigan cali cabaaska loo yaqaano iyo qoryaha dhashiikaha loo yaqaano iyo bambaanooyin oo qoryahaasi iyo waxyaabahaana ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan dadka muslimiinta balse allah fadligii mujaahidiinta u suurtageliyay inay galabta soo ridaan diyaaradaasna hadda mujaahidiinta ayaa gacanta ku haya sida taliska ciidanka mujaahidiinta uu sheegay ilaa iyo haatanna ma jiro bashiir wax waroo ka soo baxay taliska ciidanka saliibiyiinta kufaarta afrikaanta oo ku aadan diyaaradaasi galabta mujaahidiinta ay soo rideen si guud marka xaaladda deegaanka xawaadley caaw waa mid degan dadka deegaankuna waxay si diiran u soo dhoweeyeen oo ay ugu faraxsan yihiin in wiilashoodii mujaahidiinta caawa deegaankooda ay ku sugan yihiin oo raayada tawxiidku ay ka dulbabanaysa deegaankoodii oo harka shareecada ay hoos harsanayaan wixii soo kordha insha allahu tacaala bashiiro wararkeenna iyo barnaamijyadeenna xiga ayaanu kusoo gudbin doonaa insha allahu tacaala aad buu mahadsan walaalkeen ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa dhinaca kale sidee galabta bulshada ku dhaqan xawaadle ay u soo dhoweeyeen ciidamada mujaahidiinta oo muddo sanado kadib gaaray deegaankaasi kana taageeraya tawxiidka waxaana arrimahaasi ka wareysanay qof ka mid a dadka deegaankaasi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kore waxaa ii sheegtaa magacaaga iyo deegaankaa joogto magaceygu waxaa la yidhaahaa maxamed jaamac cali abluxo maxamed soomaali waxaan joogaa tuulo shalloo la yidhaaho xawaadley ku dhegan waa gartay agaarka deegaanka xawaadley ayaa joogtaa bal ka waran deegaanka maanta sidee wax uga dhaceen
wallaahi bilaahi alxamdulilah ilaaha ku mahadsan deegaanka xawaadley berida waxa waaye xarakada mujaahidiin ayaa tagtay ayaa meesha gashay xawaadley dhex gashay burundigii waa ka tegey kuwii alool uusta ahayna waa ka kala ordeen alxamdulilah allah faligiisa xarakada ayaa gacanta ku qabsatay ayaa hadda ilaa xaadirkan ku sugan waa gartay goormee ciidamada burundi isaga baxeen deegaanka xawaadley oo muddo sanado ay joogeen waxay joogeen laba sano iyo xogaa dhoor e masheeyi kale ilaa ilaa bilcaas ma dhihi karo laakiin laba sano iyo door ayay joogeen ay maamulaayeen xarakada korta weergeeysay nidaamkeeda saasuu yahay shaliyow shali ayay ka baxeen shali ay bilaabeen maantana waa ka baxeen waa ka dhamaadeen waa gartay meeqa sax ayay gebi ahaan ka dhammaadeen ciidamada burundi deegaanka ee xawaadley ciidamada burundiga ee xabaadley shalii ay bilaabeen bixitaanka beriga waa dhamaystireen markay ay baxeen bixitaan ay bilaabeen kuwii caloosta uusta ahay oo meesha joogayni ayagana waa sii kala carareen waa baxeenba waa gartay waxaa inagu maqaalo ah in maanta ee diyaarad nouca qumaatiga u kaca ah oo cadowga siliibiyiinta ay lahaayeen taas oo howlgala shaadnimo ka waday ee deegaano ka tirsan shabeellada dhexe mujaahidiinta ay soo rideen bal inooga waran diyaaraddaasi diyaaradaas alxamdulilah diyaaradaas waxa waaye weeraray ku soo baxeen inay lacagaas difaacaan ciidamada duxuuhaysa iyo iyo wixii kaleentoo soo weerari lahay inay difaac ay soo galeen hal cabbaa laga soo tuuray waa soo dhacday midika laba oo labaatan way carartay ma aragteen idinka diyaaradda anaga diyaarada ma arkin laakiin rag soo arkay ayaa ii soo keliyey waa gartay ciidamada mujaahidiinta goormay soo gaareen deegaanka xawaadley ciidamada mujaahidiinta waxay soo gaareen sagaal saac ilaa toban saac ay xabaanday soo gaareen si fiican sagaal saac waxay ka dambeeyey casarka markii la dukaday bacdigeeda ayay soo gaareen ay galeen gudaha muddo sanado iyo dheeraad kadib ciidamada mujaahidiinta ee galabta soo gaara deegaanka xawaadley dadka deegaanka haddii aadkiin sidee usoo dhoweyseen boqolkii boqol boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol aan soo dhaweynay aanu ku faraxsanahay aanu ku soo dhaweynay aanu ku garab taaganahay caawa waa sidii dareenka dadka muslimiinta ee reer xawaadley muddo sanado kadib markii deegaanka laga tahay raayada tawxiidka faraxa faraxa ka taagan oo xawaadley iyo nabaaxigeeda faraxda ka taagan intii calool uus oon ka ahayn oo la shaqeyhaysay ama jaajus aheyd ama musuqmaasuq kuwada intaan ka ahayn inta kalena badanaa boqolkiiba sagaashan allahu akbar alxamdulilah waa garab taagayihiin shacbi furanaa lagu soo dhaweeya xabaaleey dhexdeeda maasha allah maxamed soomaali anagana waxaan idin leenahay adiga iyo guud ahaan muslimiinta ku nool deegaanka xawaadley iyo ciidanka mujaahidiinta ee maanta soo gaara waxaan idin leenahay allah nabadaas noo waariya insha allahu tacaala alxamdulilah idinkana waad ku mahadsantihiin ilaahay anaga aqbalo shahaadada shahaadada aan wadno iyo kitaabkaas aan aan wadno aan kor u qaadayno ilaahay anaga aqbalo ilaahayna kor hanagu qaado آمين
aamiin dhammaanteen insha allah
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وفدة تبلغ نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
waa hagaag dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan duruustii taxanaha ee ku saabsanaa fadliga tobanka hore ee dulxija waxaad caawa ku soo dhowaataan darsi ku saabsan macruufka sheekh nuur macali abdiraxmaan allah u naxariista ayaa halkani ka soo jeedinaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله سبحانه وتعالى وحو- وكدر تحلق أما زمن كدر تمركز وحول دتك خسارة حيث كجره yaa ka badbaaday afar tilmaamood intii laga helay iimaan iyo camal saalixa iyo xaqoo laysu dardaarmo iyo dulqaadkoo laysu dardaarmo xaqa lagu adkaysto idan marka alamru bilmacruuf weyaan waa nahyu can ilmunkar waaye xalqada ee muqadamada markii laga soo tago shanaad ma- amar macruufkoo la faro iyo munkarkoo la reebo waay macruufkoo la faro macruuf la faro waxa ugu horeeya towxiidullah munkar la reebana waxaa ugu weyn alkufru billah washirku billah ee kadibna macruufkana wixii macruufaad ma- anwaaculmacruuf oo dhan hoosgelaya kufriga iyo shirkigana wixii anwaaculkufri wa shirki oo dhan hoosgelaya macruufkao marka la faro munkarkana la reeba waxay soo gelaysaa watawaasow bilxaqi xaqi isu dardaarmeen watawaasow bisabri dulqaadkana isu dardaarmeen afarta lagu badbaadiyay ka mid tahay iimaan iyo camal saalixa ruuxu inuu suu keligii qabto waa suurtagal laakiin watawaasow bilxaqi waxay rabtaa jaamaacay kaa rabta jamaaco xaqa laysu dardaarma waa iimaanka iyo camalka saalixa laftiisa waa dulqaadka iyo waxa lagu sabraayane waa iimaanka iyo camalka saalixa laftiisa lagu sabraa ayib ummadda muslimka tilmaamaheeda ayuu ka mid yahay in macruufkan afartu munkara ka reebto kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar waxaad ahaateen ummadtii ugu khayr badan oo loo soo saara dadka waxa khayriyadaasna maxay ku timid shaqadan markaad qabaysiin waay macruufkaad faraysiin munkarkana waa reebaysiin ummadan marka toddobaatan ayay waxay ku tahay ummadihii ka horreeyo lixdan iyo sagaalihi toddobaatan ka dhige sida xadiisa ku sugan waxay uga khayr badan tahayna waa inay macruufka farkaan munkarkana reebtaa dadkoo dhan ayay u taallaa xilkaas oo sidaa u qiimo badan waxa ay ka gudanayso waa dadkoo dhan ukhrijat linnaas sidoo kale alla wuxuu yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasadan ummad xula yaan idinka dhignay wasadka macnihiisa taasaa ka mid a litakuunuu shuhadaa cala annaas aad dadka adduunka ugu markhaati kacdaan waxaana saxa waxaana qalada adinkaa la rabaa inaad qalamka wax lagu saxo idinkaa haysaan oo kelimaatu rabbi alcaalamiin idinkaa haysaane dunida inteeda kale xisbu shaydaan oo dhan iyo wixii adduunyo jacayl iyo balaayadaas iyo ku dhacan cudurkaas xubu dunya gaala xaggeedu janjeero dhan idinkaa saxaysiin sidaasuu yiri alla subxaanahu watacaala fii suurati albaqara iyo suurati ali cumraan kuntum khayra ummatin waxay ku jirta ali cumraan marka alamru bilmacruufi annahyu cani ilmunkar waa bulshada muslimkaa ee islaamnimadeedu dhabta tahay waxa lagu yaqaan waaye waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin ragga iimaanka leh iyo rag gabdhaha iimaanka leh qaarkooda qaaray gacal u yihiin maxay qabtaan ya'muruuna bilmacruufi yanowna cani ilmunkari tawaasuu bilxaqi watawaasuu bisabridi iyo wixii ku sii xiga markaasuu alla wuxuu leeyahay allah u naxariiso doona tilmaamoodiisu u sii wada wuxuu ku daayey allah u naxariiso doona ilaahayna wuxuu u ballan qaaday jannaatin tajrii min taxti anhaaru khaalidiina fiiha masaakina dayibatan fii jannaati cadnin wa ridwaanu min allah siwad suuratu atawba munaafiqiinta dowladaha munaafiqiintu hogaan iyo gaalada labadaasne almunaafiquuna walmunaafiqaatu bacduhum min bacdin ya'muruuna bilmunkari waxa alla diiday ay leeyihin dad ay dadka kurtirsiyaan waa yanhowna cani ilmacruufi wixii alla rabayna dadka waa u diidayaan waad aragta hadda waxaa ka jira caalam islaami waxa loo bixiyey aninku daarulislaami daarulkufriyaa naqiine nimankan hadda gaaladoo istilaaxaad sanka naga gelihayaan aan jirin oo ayagu ay rabaan inaan tooda unu raacno laakiin qur-aanka iyo sunnadan qabsayna waana kasoo horjeednaa toode daarulislaam iyo daarulkufriyaa naqaanaa dadka joogaa munkarkana way faraan macruufkana way reebaan hadda gaalna xad u maleehay ilahay marka wuxuu ballan qaaday wacad allahu almunaafiqiina walmunaafiqaati walkufaara naara jahannama naaru jahannama allah u ballan qaaday ta allahna socaysa laa tabdiila likalimaat illaahi taasna marka waa ina faano alamru bilmacruufi annahu can ilmunkar waxaan u jeedaa munaafiqiinta iyo munaafiqaadku munkarkay faraan oo wixii alla diiday faraayaan macruufkana waa reebayaan ya'muruuna bilmunkari wayanhowna can ilmacruuf macruufkay diidayaan macnaha oo towxiidullaahi waa macruufi dadka waa u diidayaan alkufru washirkuna waa farayaan dadka markaasuu alla wuxuu yihi wacad allaahu almunaafiqiina waalmunaafiqaati waalkufaara ilan waa isku xoran yihiinoo gaalada munaafiqiintu waa isku mid wuxuu u ballan qaada naara jahannama khaalidiina fiiha idan markaa bulshada adduunka joogta waa un labo bulsho muslima oo islaamnimadii ka run sheegta ee shaqadeedu sidaas tahay walmuminuuna walmuminaatu bacduhum awliyaa bacdihum waataan ka hadalne waa sida alla uga hadlee iyo inuu yahay bulsho kaafir ahoo maaragtay mujtamac kufriya ee nifaaqiya ee markaa macruufkane reebaya munkarkane faraya taasna waxa waaye waa shaqada laga rabo ruuxa muslimka inuu barto maalmahaas uga faa'iidaysto cashiru dilxija alamru bilmacruuf annahu can ilmunkar wallahu subxaanahu watacaala aclam
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
qeybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo garin dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan xubintaada leynta warbaahintii guud marka mareegaha islaamiga ah aala abuu xalkan ka soo jeediyay walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mucaaradka oo shuruudo ku xiray gogasha uu fidiyey xasan sheekh madaxweynaha xukuumadda muqdisho ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu la kulmo madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaridka war-saxaafadeed ay baahisay villa soomaaliya ayaa lagu xusay in xasan sheekh uu codsanayo kulan uu la yeesho maamul goboleedyada siyaasiyiinta mucaaradka iyo waxay ugu yeeraan bulshada rayidka shan iyo tobanka juun ee bishan aynu ku jirno siyaasiyiinta mucaaradka ah oo dhankooda soo saaray war-saxaafadeed ayaa shuruudo ku xiray aqbalidda gogasha xasan sheekh fidiyey shuruudaha waxaa ka mid ah in fadhigaasi lagaga wada hadlo khilaafka siyaasadeed iyo doorashooyinka labada heer ee maamul goboleedyada iyo federaalka geesta kale farmaajo ayaa si gaar ah isagu qoraal u soo saaray wuxuuna shuruud ka dhigay in madasha ay goobjoog ka ahaadaan puntland iyo jubbaland si kastaba ha ahaatee xasan sheekh ayaa cadaadis kala kulmaya dalalka shisheeye ee loogu yeero beesha caalamka xasan sheekh waxa uu horey u fidiyey madasha wadatashiga taasi oo keliya ay yimaadeen galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle markii dambena waxa uu ku dhawaaqay xisbi loo bixiyey cadaalad iyo wadajir kaasoo ay qayb ka yihiin saddexdaasi maamul goboleed puntland iyo jubbaland ayaa iyagu ka maqnaa madasha wadatashiga inkasta oo jubbaland uu dagaal adagi dhex maray xasan sheekh waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad sagaashan qof oo ku dhintay duqeyn ciidanka suudaan ka geysteen daarfuur khasaare baaxad leh oo isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyeed ayaa ka dhashay duqeymo xoogan oo diyaaradaha dagaalka ee dowladda suudaan ay ka geysteen magaalada kuuma ee dhacda gobolka waqooyiga daarfuur ee dalkaasi ilaawareedyo ayaa soo sheegay in ciidamada suudaan ay weerar duqeyn ah oo loo adeegsaday diyaarad nooca daroonka ah ay ku qaadeen suuq ku yaal kuuma halkaasoo ay ku dileen ugu yaraan siddeetan iyo sagaal qof oo shacaba sidoo kalena ay ku burburiyeen qaybaha uu ka kooban yahay suuqaasi qoraal ka soo baxay guddiga gurmadka deg dega ah ee magaalada kuuma ayaa lagu yiri ugu yaraan siddeetan iyo sagaal qof ayaa ku dhintay duqayn diyaaradeed oo ay fulisay diyaarad taabacsan ciidanka militariga taasi oo beegsatay magaalada kuuma ee dhacda gobolka waqooyiga daarfuur ilaawareedyo maxalli ah iyo odayaal deegaanka ah oo la hadlay wargeyska lagu magacaabo suudan tribion ayaa sheegay inay arkeen diyaarad nooca daroonka ah oo saddex gantaal ku beegsanaysa suuqa magaalada kuuma oo ay ku dhinteen dad badan sidoo kalena dhalisay burburka qaybaha uu ka kooban yahay suuqaasi ciidanka suudaan iyo maleeshiyada r s f ayaa si isku mid ah u beegsadaa dadka rayidka ah ee reer suudaan gobolka daarfuur oo keliya waxaa laga diiwaan geliyey laba boqol oo duqeymo ah oo ay geysteen ciidamada milatariga sida ay sheegeen ilo deegaanka ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa toogasho khasaare lagu gaarsiiyey ciidamo booliis ah oo ka dhacday gudaha maraykanka weerar toogasho ah oo sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray booliis amerikaan ah ayaa ka dhacay magaalo lagu magacaabo baldawiin bark oo ku taal galbeedka magaalada los angeles ee dalka maraykanka sida ay shaaca ka qaadeen booliiska gobolkaasi taliyaha booliiska ee degmada los angeles oo faahfaahin ka bixinayay dhacadan ayaa sheegay in booliiska la soo gaarsiiyey khabarka ah goob ay toogasho ka socoto oo ka mid ah magaalada baldawiin baarka markii ay goobta gaareenna iyaga la risaasiyey taasi oo keentay dhimashada hal askari oo booliis ah iyo dhaawaca mid kale halka goobta loogu tagay ruux kale oo meyda waxa uu intaasi ku daray taliyaha booliiska in ruuxa lagu tuhmayo in uu weerarkan fuliyey loo taxaabay xabsiga isaga oo dhaawaca ayna socdaan baaritaano ku aadan dhacadan xubintiina caawa waa inagaynta
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo maxaan ka ognahay tansiirka ka socda gudaha soomaaliya mase og tahay baalasha ay ku duulaan hay-adaha tansiirku maxayse sheegayaan xogihii ugu dambeeyey ee dadka la gaalisiiyey iyo kiniisadaha ka shaqeeya gudaha soomaaliya warbixin ku aadan waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abusheyba sida laga warqabo duulaanka wakhtiga badan soo socday ee ku wajahan guud ahaan ummadda muslimiinta ee ku nool dunida guudkeeda ayaa ah mid horar ku ah muqadasaadka ummadda milyaarka waana dagaal u dhexeeya xaqa iyo baadilka ama aan idhaahdo iftiinka iimaanka iyo mugdiga kufriga waxaanu socon doonaa ilaa qiyaamo saac sida diinteenna suubani ay inoo astaysay si gaar ah muslimiinta soomaaliyeed waxay muddo badan legdan iyo siraac adag kula soo jireen duulaanadan asliibiga ah oo sida jirjiroolayaasha isku gedgedinayay hadbashaati cusubna loo soo xiraayey kuwaasoo dalkan ku soo ekeeyey dagaal aan waxba loola harin oo looga keenay cir dhul iyo badba isbahaysiga kufaartu duulaankan ballaaran ee ay soo qaadeen ma ahan mid hadafla-aan ku socda balse waa duulaan dulucdiisa iyo hadafkiisa koowaad uu ku aroorayo sidii dadkan muslimiinta ah ee soomaaliyeed looga demin lahaa iftiinka iimaanka islamarkaana looga dhigi lahaa kirishtan yuhuud iyo wixii la mid ah sidaas daraaddeed xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u istaagtay sidii ay uga hortegi lahayd damacyadaasi gurcan ee saliibiga ah ee ku wajahan muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaan soomaalida waxaanu allah subxaanahu watacaala ku guuleeyey inay gulufyadaasi caalamiga ah ay gaashaanka u daruuraan islamarkaana ay inta badan wiiqaan damacyadii gaalada oo haatan gobolkooda uu sii dhacayo haddaba warbixintani waxay dul istaag ku samaynaysaa daraasadihii u dambeeyey ee kufaartu ay ka sameeyeen gaalaysiinta ay ula soo bareereen mujtamaca muslimka ah ee soomaaliyeed iyagoo wax ka iftiiminaya wixii u qabsoomay wixii aan u qabsoomin iyo weliba caqabadaha ku horgudban hay-ad gaaleedka loogu yeero i c c oo u taagan tansiirka iyo kirishtaamaynta dadka muslimiinta ah si weyn uga howlgasha dalalka islaamka ee lagu soo qaaday duulaanka saliibiga ah ayaa daraasad ka samaysay tansiirka ay ka wado dalka soomaaliya hay-addan oo xarunteeda ugu weyni ay ku taallo washington d c oo cariga maraykanka ah ayaa maalmo ka hor soo saartay warbixin ay kaga hadlayso xaaladda dad soomaaliyeed oo gaaloobay iyo kiniisado qarson oo ka howlgala gudaha dalka soomaaliya i c c waxay sheegtay mar ay booqasho ku timid soomaaliya labada kun afar iyo labaatankii in ay magaalada muqdisho kula kulantay dad soomaaliyeed oo gaaloobay qaatayna kirishtanka islamarkaana si qarsoodiya u gutaa howlahooda shaqo agaasimaha hay-adda i c c ayaa la kulmay xubno ka tirsan waxay ku sheegeen kiniisadaha qarsoon ee ka howlgasha gudaha soomaaliya kuwaas oo kaafirkaasi u xaqiijiyey inay gaarayaan kun shan boqoloo qof oo ka ridoobay diinta islaamka islamarkaana qaatay kirishtanka murtadiinta ka xubsiibtay diintoodii ayay hay-addu sheegtay inay la nool yihiin werwer iyo walaac far badan oo ay ka qabaan mujaahidiinta al-shabaab iyo dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed taasoo sababtay inay isqariyaan kana tagaan guryahooda iyo qoysaskooda i c c waxay sheegtay in kadib markii ay aragtay baahida sii kordhaysa ee magangelya raadiska murtadiinta ay qaaday tallaabooyin dhowr ah islamarkaana ay soomaaliya ka samaysay shabakad guryo ammaan ah oo ay maamulkooda u xilsaartay waxay ku sheegtay horjoogayaasha kiniisadaha qarsoon mid ka mid ah guryaha ay hay-addani maalgeliso ayaa gabaad u ah in ka badan labaatan murtad oo qaatay kirishtanka kuwaas oo cabsi darteed uga soo cararay tuulooyinkoodii iyo qoysaskoodii ay la noolaayeen kadib markii ay weydaarteen moorada islaamka sida ay sheegtay international christian consern hay-adda i c c waxay warbixinteeda oo ay baahisay arbacadii lasoo dhaafay ku sheegtay in hogaamiyaasha maamulada riddada qaarkood ay ka warhayaan guryaha lagu xanaaneeyo dadkaasi gaaloobay kana qayb qaataan daryeelkooda waxaanaay tiri hay-addu iyadoo arrintan ka hadlaysa hogaamiyaal soomaali ah oo la aamini karo ayaa haatan dadkaasi siiya cunto hooy iyo daryeel iyaga oo ka qariya howlgallada kooxaha cadowga ah oo ay ula jeedaan geesiyaasha towxiidka ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab hay-addan ku howlan gaalaysiinta dadka muslimiinta ah ayaa si gaar ah warbixinteedan ugu soo hadal qaaday gabar i c c ay taageerto oo hay-adda la leh xiriir fiican taasoo si firfircoon uga howlgasha gobollada waqooyi ee dalka soomaaliya gabadhan oo magaceeda la qariyey ayay hay-addu sheegtay inay si qarsoodiya u gudato howlaheeda gaalaysiinta iyadoo xirfadeeda caafimaad ee ay ku shaqaysato ka dhigtay buundo ay ku gudbiso mashruuceeda gaalaysiinta ee ay ka dhex wado cisbitaalada maxalliga ah ee deegaanadaasi iyadoo si gaar ah u bartilmaameedsata haweenka iyo carruurta warbixinta waxay tilmaantay in gabadhan oo howlaheeda u wadata si aan la dareensanayn ay horseed u noqotay gaalaysiinta dad fara badan islamarkaana ay abuurtay shabakado qarsoon oo tansiir ah kuwaasoo ka howlgala ayay tiri deegaano aan hore loo gaarin i c c waxay sheegtay in gabadhani ay halbowlo u tahay howlaha tansiirka maadaama ay u dhabar adeegtay caqabado iyo jilaafooyin ay wajahaysay wakhti dheer oo mashruucan ay ka waday deegaanadaasi muddadii ay gabadhani ku howlanayd gaalaysiinta dadka muslimiinta ah waxay hay-addani la barbar taagnayd taageero dhaqaale oo bille ah si ay u daboosho cuntada kirada guryaha iyo gaadiidka dadka gaaloobay iyadoo xogta iyo aqoonsiga dadkaasi iyo gabadhaba la ilaalinayo sida ay sheegtay hay-adda international christian concern waa kan sheekh aadan cabdiraxmaan warsame sheekh aadan sunne oo dhowaan mar uu barnaamijka andalus bodkast u warramayey ka warbixiyey gabar dhakhtarad ah oo ka howlgasha deegaanada waqooyi oo mashruuca tansiirka qayb ka ah adna waxa weeyaan iyo tawaabicdeedaba jaamacaad bay leedahay waxbarashay leedahay arrimahan markaasi maxaan ku dhahdaa dhakhtarnimada iyo tacliinta kaleba intaba way gacantay ku haysaa ummadda runtii waxaa wax ka bartaa waa naashi'adii ummadda islaamka dhallinyarada muslimiina ayaa dhulka wax ka barta laakiin dhallinyarada muslimiinta ee meesha jooga waa kuwa beerta loo dhigtay in lagu saracdo iskamana war hayaan islaantani yacnii dadka meesha jooga intooda badani madaxay ku sidaan laakiin annagu intii aanu meesha joogna dacwaddii kashifnay wax badanna ay soo baxeen dadka danaynaya diinta iyo dadka meeqaankeedii hoos u dhacay dowladda meel sarey ka mid tahay waayo xidhiidhka sanadka ay dowladaha reer galbeedka iyo maraykanka u maraan adna kow bay ka tahay waxyaabahay samaysana bal waynu sheegi doonaa laakiin xarunteedu waxa weeyaan waa meelaha saldhigga u ah ninka gaalkii markuu imanayo fiisa ayadaa u soo saaraysa waagart markuu fiisa doonayuu imanayo xaruntana looga soo saaraa waagart safarkeedii u dambeeyey yuhuud waxay ka samaysanaa iclaamku waa ka buuxaan soo maaha xogtaasna may idinka taahnaa dadka imika hadda ay meesha hare iyo imikaba talabiid baa loo diraa dadka qaarkood marka caafimaadka meesha waxoogaa yara adkaado waxay leen waxaanu ku daana waxaanu la shaarignay oon xogtooda helnay dadkii talabiid loo diray yuhuudda yuhuudda loo diray oo maxaa loogu diraa waxaa loogu daranaya waxa lee caafimaad qofka haddii diinta laga iibsanayo muqaabil weyn baa la siinaya soo ma caafimaad wuxuu u baahan yahay oo dhan baa loo dhamaystiraya la geyn maayo hindiya maaleysia meelahay somaal u tagaan waxaa la geenaya talawiid mujaahidiinta al-shabaab ayaa sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii weerar qorshaysan ku bartilmaameedsaday xubno ka tirsan dadkan ridoobay iyo weliba mid ka mid ah mas-uuliyiinta kiniisadaha qarsoon inkastoo weerarkaasi ay ka badbaadeen haddana mujaahidiintu waxay gubeen ayay tiri warbixintu beer ay kufaartani ku lahaayeen goobtaasi xubnahan ayaa u baxsaday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya halkaasoo i c c sheegtay inay ku gaarsiisay kaalmo lacageed oo gaaraysa afar kun oo dollar oo ay ku maareeyeen cunada kirada iyo degista guryo ammaan ah oo cusub waxaanay hay-addu xustay in xubnahaasi ay haatan si nabadgelyo ah u sii ambaqaadeen u adeegidda kiniisadaha qarsoon hay-adda i c c waxaa kale oo warbixinteeda ay ku sheegtay in sidoo kale ay bartilmaameedsato qoysaska soomaaliyeed ee ku nool dalka dibaddiisa iyadoo tusaale u soo qaadatay qoysas dhowaan gacanta ay ku dhigtay oo ku nool magaalada mombaasa ee dalka kenya qoysaskan oo dhammaantood weydaartay moorada islaamka ayay hay-adda i c c sheegtay in ay ka kaalmayso dhinaca waxbarashada taasoo qayb ka ah ayay tiri ajandayaasha lagu meelmariyo mashruuca gaalaysiinta oo sidoo kale ay ka mid tahay taageerada adeegayaasha guryo nabdoon iyo gargaarka degdega ah warbixintu waxay tilmaantay in mashruuc kasta oo i c c ay ka fuliso soomaaliya loo dhaqangeliyo si qarsoodiya iyadoo hoos loo dhigo shaacinta magacyada ama goobaha si looga gaashaanto ayay tiri dhibaato ku timaada dadka soomaaliyeed ee la kiristaameeyey iyadoo warbixinaduna ay si bareer ah u ilduufaan macluumaad kasta oo bidhaamin karta aqoonsiga dadkaasi tallaabadan ayay hay-addu ku tilmaantay mid najaaxda kuna tanaaday mashruuceeda gaalaysiintu maadaama ayay tiri qaabkan qarsoodiga ah uu yeeshay saamayn fiican islamarkaana i c c ay u suura gashay inay ka howlgasho dhul ay adag tahay in kiniisado laga dhiso ama si xor ah kirishtaanka looga faafin karo geesta kale wargeyska la yidhaahdo european conservative oo laga leeyahay dalka ingiriiska islamarkaana olole ballaaran ugu jira faafinta kirishtaanka ayaa maqaal dheer oo uu daabacay bishii sideedaad ee sanadkii hore kii uu kaga hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka soomaaliyeed ee ka ridoobay diintooda iyo kiniisadaha soomaaliya ku yaala wargeyska waxa uu xusay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xukunkoodu yahay shareecada islaamka ay ka go-an tahay inay ka hortagaan sabab kasta oo lagu kirishtaamayn karo muslimiinta guud ahaan gaar ahaan egeyga soomaaliyeed ee ay ka howlgalaan sidaas daraaddeedna waxaa halis ku jirta ayay tiri nolosha qof kasta oo gaalooba sida uu wargeyskani ka soo xigtay warbixin ay qortay obendoris oo ah urur gaaleed caalami ah oo si gaar ah ugu ololeeya dadka kirishtaanka qaatay ee ku nool dalal ay soomaaliya ka mid tahay warbixinta wargeyska ayaa sidoo kale lagu sheegay in halista ku gadaaman soomaalida gaalowday iyo weliba kiniisadaha ku yaala soomaaliya ay muddooyinkan dambe u muuqdaan kuwa uu xaalkoodu sii xumaanayo maadaama ayay tiri warbixintu kooxda islaamiga ee xagjirka ee al-shabaab ay kordhiyeen baadigoobka murtadiinta iyo hogaamiyaashooda evangelsian fox oo iyaduna ah mareeg warbaahineed oo diiradda saarta wararka iyo aragtida kirishtaanka qaybna ka ah mashruuca warbaahinta kiristanka ee ariobago brodestande ayaa warbixin ay daabacday bishii sagaalaad ee ku sheegtay in mujaahidiinta al-shabaab mugdi geliyeen xaaladda soomaalida kirishtaamowey ee ku nool gudaha dalka soomaaliya iyo weliba kiniisadaha ka jira dalkaasi dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo sanad walba golaha koongareeska ee dalkaasi siisa warbixin rasmi ah oo ay diiradda ku saarto waxay ugu yeerto xaaladda xorriyadda diimaha ee dunida ayaa kii juun soo saartay warbixin ay cinwaan uga dhigtay xorriyadda diinta caalamiga ah iyo soomaaliya warbixintan waxaa lagu sheegay in mujaahidiinta al-shabaab waxyaabahay u weeraraan hay-adaha gaalada gaar ahaan qaramada midoobay ay ka mid tahay eedayn ah in mashaariicda hay-adahaasi ay ku qotomaan gaalaysiinta dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed sidoo kale warbixintu waxay xustay in geesyada tawxiidka uu dagaalkooda ku salaysan yahay siday uga hortegi lahaayeen duulaanka ciidamada afrikaanta ah oo ay ku sheegeen ayay tiri inuu yahay mid saliibiya oo la doonayo in lagu qabsado laguna gumaysto dalka soomaaliya waa kan baadiriga madaxweynaha ka ah dalka yuganda yuweri museveni oo afkiisa ka qiraya waxay warbixinta wasaaradda arrimaha dibaddu ka dhawaajisay
that we are Kafiris. Yes, we are Kafiris, but this is our land. This is the land of the Kafiris, the land of those Christians.
islaamiyiinta waxaan kaga adkaannay soomaaliya markii aan tagnay soomaaliya waxay doqommadan noogu yeerayeen kufaar waa sax oo kufaar waan nahay laakiin ogow dhulkan waa dhulkeenna waa dhulkii kufaarta iyo dhulkii kiristanka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxaa kaloo ay warbixinteeda ku sheegtay in sharciga keliya ee ka shaqeeya dhulka ay maamulaan mujaahidiinta uu yahay shareecada islaamka sidaa daraaddeedna waxaa deegaanadaasi mamnuuc ka ah ayay tiri in diinta islaamka laga ridoobo oo loo digarigto diimo kale oo baadil ah warbixinta waxaa kaloo ay ka dhawaajisay in mas-uuliyiinta safaaradda maraykanka ee soomaaliya ay la falgaleen saraakiisha kooxda riddada iyo siyaasiyiinta mucaaradka si looga hortago ayay tiri in cadaadiisyo la kulmaan dadka gaaloobay ee ka baxay diinta islaamka maadaama dastuurkooda ogol yahay in laga bixi karo diinta islaamka wasaaradda khaarijiga maraykanku waxay carbowday waxay ugu yeertay bulshada yar ee kirishtanka soomaalidu in weli ay yihiin kuwo aan awoodin inay si daahfurnaan ah u dabaqaan gaalnimadooda sababo la xiriira cabsi ka jirta cadaadiska bulshada guud ahaan dalka oo warbixintu ka dhawaajisay in sagaashan sagaal boqolkiiba yihiin muslimiin sunni ah iyadoo halka soo hartayna ay ku tilmaantay inay qaateen diimaha kale ee baadilka ah ee kirishtanka yuhuudiyada iyo kuwa la midka ah kiniisadaha ku yaala soomaaliya ayay warbixintu tilmaantay inaanay u shaqayn sidii laga rabay marka laga reebo ayay tiri kiniisadaha ku yaala xerada xalane ee magaalada muqdisho oo iyagu si rasmi u shaqeeya iyadoo dhinaca somalilan ay tilmaantay inay ku taalo kiniisada keliya ee madhabka katoliga dhulka ay ka armiyaan mujaahidiinta al-shabaab ayay warbixintu qirtay inuu yahay meesha keliya ee laga heli karo cadaalad sugan oo la isku halayn karo iyo weliba manhaj waxbarasho oo salafia xili safaaradda maraykanka dhankeeda ku dadaalayso ayay tiri inay samayso maxkamado daaquud ah iyo manhaj tansiira guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xisal aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo baranha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu